walaal hadda xabadda waa socotaa ciidankan waxay difaacayaan xaduudda maxaan ku rahdaa gudaha kenya weli hadda saas umaysan garin laakiin waxaan samaynaynaa halka hadda ay joogaana ugu tagnay hoobihi shacabka lagu wadi lahaa waxaan jecelnahay halka hadda ay xabadda karidaya inaan ugu gala halkii sideed sana ay xukumayeen waxay kusoo bilaabeen shacabkii hoobiyaal iyo betamay ay la soo dhaceen magaalada bartankeeda ayaa gubanaysa ayaga ciidankii dowladda ee soomaaliyana xaduudda ilaalinayna halka iyada ay ka difaacayaan dadka shacabka goorma marka dagaalka bilowday walaal hadda afar saac ay bar ay hoobiyaasha soo bilaabeen wax hoobiyo lagu ridi maysa jirin xabad yar yar ay soo bilaabeen hadda ciidankii ayaa gudaha kenya maxaan ku rahdaa xaduudda ilaalinayo xabadda la taagan halka iyada ah ayaga halka ay kasoo bixi lahayeen silgay xagga ka jiraan laakiin shacabka waxay ku wadaan xabad hoobiday ku wadaan idinkuna maxaad samayseen marka innaga waxaan sameynay xaduudda ayaan ilaalinaynaa ciidanka xaduudda taagan yahay wax ciidan oo halkaa kasoo bixi kara oo nimanka ay wataan ma jiraan halka iyada ay ku dhex dhuumanayaan nimanka kenyaatiga oo saddex kufaarow kasoo ridayeen halka iyada waa aragnaa marka kenya oo nimanka ay garabsanayaan halka iyada xabad kasoo wadaan saddex kufaarowgaana kasoo dhacaysa meesha iyo hoobiyaal nimanka ay ridaan iyo beytim ay nimanka ridayaan bal dadka ku dhegeysanaya u sheeg halka iminka ad ku dararaysaan ma bartamaha magaalada ma duleedka magaalada waa halkee xaduudda bartanka ee kalabaraha ee saldhiga aagiisa waa meeshii xabadda ay dagaal kasoo qaadeen haddana meeshay ku jiraan waa siliga gaadkiisa oo dhanka kenya gudaheeda ay xabadaha kasoo ridayaan annagana waxaa taagan ciidanka hadda dalka soomaaliyeed ay difaaca kaga jiraan xaduudda maxaan ku rahdaa kenya iyo soomaliya udhexaysa halka siliga ay taagan yihiin ciidanka maxaa khasaare oo ka dhashay marka dagaalkan waad inoo sheegi kartaa laba meelood magaalada bartinka magaalada guryaha way gubanayaan sida hadda ayaan xog ku helayn ilaa afar qof oo shacab ah oo hal guri ku jirtay waa way ku gubeen kolley mas-uuliyaddaasna waxaa qaadan doona nimanka hadda ku dhuumanaya gudaha kenya gacan kudhigyaha oo meesha hadda lagu ilaalinaya iyo ragga kale oo mas-uuliyaddu sheeganayo hadda halka iyada la joogo difaaca kula jiro xabadda wada annagana waxaan samaynaynaa insha allahu ilaalinta shacabka ee dadka soomaaliyeed ay mas-uuliyad naga saaran tahay waana ilaalinaynaa insha allahu inaanan loo soo gudbin oo loo soo galin marka khasaare boqol kiiba boqol wuu dhacaya shacabka madheerana wuu gaaraya shacabka maanta maxaan ku rahdaa balaxawana wuu gaaraya annagu wax caddayn ah oo muujinaya in dowladda kenya dagaalka ku jirta ma hayno laakiin waxaa lais weydiin karaa kenya maxaa dagaalka ka qusay mar haddii aad is haysaan ciidamadii jubbaland walaal kenya dagaalka iyadaa ku jirta meesha nagala soo weeraray waa kenya bartinkeeda annagana waxaan ilaalinayna waa dariisnimada iyo maxaan ku rahdaa wanaagga maxaan ku rahdaa xaduudaha kenya halka iyaday kasoo garabsatay nimankan waxay noogu soo duuleen oo xabadday noogu soo bilaabeen waa bartinkeeda waan ka codsaa maanta dowladda kenya in ay la dirirtay shacabka soomaaliyeed ay ku riddo qoryo waaweyn iyo hooyayaal iyo kufaarow ay ku riddo aad baan ugu xunahay marka insha allahu tacala annagana waan iska ilaalinayna darisimaan ilaalinaynay laakiin laga bilaabo saacaddan indhaha kama qabsanayna waxaan jecelnahay gudaha maxaan ku rahdaa kenya inaan isla geli doono haddii ilaha raalli ka noqdo saxna maaha inkii bartinkeeda in noola gala maalin kasta nagala soo arbusho in badanna waan ka hadalnay dowladda soomaaliyana waan u sheegnay kenyana waxay si dhab u caddaysan rabtaa inay dagaalka maxaan ku rahdaa nala gasha waana caddaysato maanta xabadaha waxay kasoo dhacayaan waa kenya qoryaha dhacayana waa kufaarowyaal iyo sida aan aragnaba maxaan ku rahdaa hubka weyn oo kenya noogu soo dhacaya waa hub ayada ay gacanteeda ku ridayso aan aragno idinku dhankiina maxaa khasaaro idinka soo gaaray marka dagaalka kolley way jiraan kolley xilli kale ayaan kuusoo sheegay hadii la raalli ka noqdo ayagana xabadaha waa lagu ridiyaa markii hadda soo bilaabeen hadda lagu bilaabay cabaar socoti oo shacabka ay hoobiyaha la dhacayaan maantana waa ka xumaya domin sideed sana xukumay shacabka uu xukumay maanta la dhacaya hoobiyaal iyo dtm la dhacaya haddii al-shabaabka duurka ka taagan ayaa dhaamaa la dhihi karaa al-shabaab goobaha ciidanka iyo waxay weeraraan maxaan ku rahdaa meelaha kale oo maxaan ku rahdaa shacabka uu degan yahay inta badan hoobiya kuma dhuftaan nimanka marka sideed sana xukumaya maanta shacabka soomaaliyeed waxay go-aansadeen in ay la dhacaan dtm iyo hoobiyi waxba aysan u kala rabanin halka ay la dhacaana waa bartanka magaalada xataa goobaha ciidanka u degnaa ma aha